Dhismaha masaajidka deegaanka Muruqa-Sale oo hoos yimaada degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa uu marayaa meel dhexe iyadoo lagu dhisayo si is-xilqaan ah waxaana dhisaya bulshada ku nool deegaanka iyo walaalo muxsiniin ah. Dhismaha oo socday in muddo ah ayaa waxa uu ahaa mid si xawli ah ku socda balse qaybaha dhexe ee dhismaha ayaa waxaa ka jira qalab la'aan oo ay markaasi ay ka hadleen guddiga dhismaha masaajidka. Qaar ka mid ah guddiga dhismaha masjidka deegaanka ayaa ka warbixiyay sida uu u socdo dhismaha masjidka.
indhoada baahidan qayb waa masaajidkan dhismaanjii masaajidkan qayb waa xaaladiis horta meelo badan waxa martay dad badan allanqab dadka deegaan daruuf aadi ah yaan hayd dhibaato maana hantoo ku hogeysidaana danyaro lahayd ma mado mayba haay gamaasahay madoo mandula haay hata jiridu hatana geegtan araga anadankii muhusan ee hoggaan ni hogeysidii alaabta unta muuta niisheeni dadka dhisaaya amaraa mase hoolaj iyo guuraaw dan muslimiin ahoo mukhlasin yahow may fadaane ini masaajidka mawrsaale ka yaali daddeena reer baahin daruufaysinye dadka ilaahay walsee muhusan ah masaajidka ni kaalme anoo nina saan bahan anti haniingaalgaaladay arada ma niishaantana yaana ajari hasanaada ilaahay ku sii unan waybu waha dadki ka amal falay ka dhaam ilaahay ni weel
una tag beedkan ini hate tabarayna hayte darufana hayte ma ini dhisana fadaani wanoo jeelman leh ilaa hate geeg un hate gacantaan na yaraati maa beedkan horta ini noon ku jeelmaya mumugna ini beedkan fadow ogsinti walaaleeday horta bortu ma farta kasalaaminti maadada koowaad tida kalma inisdardamaan afta in afti ma inisdardarmaanana laakiis hate dhabka beedka una dhabna jiritahay shalay gamaasaay mawlahay hakotabni hatarnilka waalni hatinta marahayd horta tabaranahayd un may fadaana walaladan ku osdaana mu'miniinti hatahniba wati yati hatarnil rogda dhatiyo may ku osdaane hamela raisu may buaha muslimiin kuli jeesku lebay may buaha masaajidna may ba amray mela raisu dadka muslimiinta iyo amre ela mela raisu masaajidkan kange mela raisu inni onay mainka baahangnaa ini may buah dadka muslimiinta ee may laraayisu oo yoona may laraayisu may ku odsadaane ini oone yo may buaha may buaha masaajidkan kan ee may buaha
قال الله سبحانه وتعالى إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال صلى الله عليه وسلم من بنى مساجد الله بنى الله بيتا في الجنة إن ما إلا رئيس جيك ما بهبوغنه إن تولد ليرو muurqasaale noo markii horeba ujeedadani socodkaan ahay idiga caafimaad inuun hadiirsin idiga caafimaad kadib dadka deegaanka mayban in sheegana ini baahi gaaray qabaan baahidaasoo kumide ini maylaraysunsheeda masaajidlaan jarta markun dib inun waraysanin maylaraysu masaajidka awel hore maybalka sheega ini mudulhay kadib lungudubayhi jirilka dhisi fahmi korta masaajidka naftirshay kanoata gadaalkana kiyaalow mitir ahaan shan mitir ilaa afari barley halqol oo kale meena laka qiyaase deegaankana dadsii meena dadoo isku daruufisin laakiin dad iidan tar badanu saasataatan maybu ahan dadoo beere ew beero naftarsho maybu marar qaar walku diiriya marar qaar aaran askuriya taas maybu ahan meel ku yaabah ini yaalkii iyo idila ini kafalnaadan baahida ta kow ata iyo maybu ahan baahida maadaama isku badanta baahida ata meha ka kooban ini masaajid landhasu usbuucii hor iyo mudahboogani